fantastic, fantastic, fantastic, fantastic.
ciyaaraha gobolada puntland oo ay ka qaybgalayeen ilaa sagaal gobol iyo ciyaartooy gaaraysay laba boqol iyo shan iyo labaatan ciyaartooy ayaa shalay kusoo dhammaaday magaalada garowe waxaana finaalka ciyaarta isku arkay kooxaha nugaal iyo bari waxaana guusha ay raacday gobolka nugaal oo koobka sanadkan qaaday mar kale labada kooxood ee ciyaarayay ayaa in badan horey usoo qaaday koobka gobolada puntland ciyaarta oo aada u adkeyd ayaa ku dhammaatay afar iyo labo kooxda bari oo ciyaar wanaag muujisay ayaa labada gool la timid lix daqiiqo oo lagu daray ciyaarta maamulka iyo kooxihii ciyaarayay ayaa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha gobolka nugaal cabdiraxmaan xaaji abshir ayaa u mahadceliyey labada kooxood waxaa ila joogay gudoomiyihii gobolka bari ee kubadda cagta waa u hambalyeynaya waa u hambalyeynayaa cayaar wanaagga iyo khiyaarimadu muujiyey gobolladoo dhanna waxaa looga baahaya inay bari ku daydaan sida bari ay maanta u cayaartay gobollada puntland iyo gobollada soomaaliya oo dhan inay u wada cayaaraan baan rabnaa haddana muusea kusoo dhoweynaya hambalyaaley bismillahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahad iskale alla subxaana wa tacaala ciyaartaan nabadqab noogu dhameeyey waxaan rabaa markii u horraysa inaan u mahad celiyo gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha ku-xigeenka booliska iyo taliyaha asluubta wasaaradda xiriir kubadda cagta puntland bahda saxaafadda markii horreyse waxaan leeyahay xulka gobolka nugaal hambalyo waana laka guulaystay waa soo dadaalnay iyaduna waa dadaaleen waxaan rabaa inaan idhaahdo shacabka ku nool gobolka nugaal saad noo soo dhowayseen saad noo sharafteen aan noo soo dhawaysan waa idinka mahad celinaynaa tani waa kubadda cag annaguna kuxa badan baa ka soo badinay iyaguna kuxay ka soo badiyeen waxaan leenahay anigu sida dadka qaarkood dadka caayi mayno cabaadi mayno waana laka guulaystay nugaal hambalyo nugaal hambalyo nugaal hambalyo aad baa umahadsanta ilaahay baa mahad leh maanta galabta halkan waxaa ku soo gabagaboobay tartankii ciyaaraha gobollada oo ka socday magaala madaxda garowe u soo bilaabatay tobankii bisha muddo sagaal iyo toban cishaa socotay runtii si fiican oo sharaf leh bay ku soo socotay hawshaasi maantana waa fiinalkii ugu dambayntii guul baa la joogaa runtii waxaan halkan uga hambalyaynayaa guud ahaan ciyaartooygii wada ciyaaray dhammaantood mid badiyey midaan laga badinba guud ahaanba waa ciyaar weeye oo ciyaar lama wada badiya kulley ninbaa badiya taa waxa weeye waa saaxiibbo wada reer puntlaana oo gobolladeenna taa waa hambalyo labo taageerayaasha guud ahaan ka soo qayb galaya inta hawada ka daawanaysaaba waa ciyaaro ciyaaruhu waa isdhexgal bulshada ah runtii oo ugu wanaagsan oo bulshada isku dhex gasho hase ahaatee guud ahaan si wanaagsan oo ilbaxnimo leh in guud ahaan loo wada ciyaaro oo loo yaqaano gobolladeenna iyo dalkeennaba dadka ilbaxa ah guud ahaan la ilaaliyo haybadeenna iyo karaamadeenna iyo sharafta aynu leenahay baa nin walba waajib ku ah inaan laga arag wax maxaanku ra wibnisa ama maxaanku raday aan amniga iyo maxaanku raday ciyaaraha ka mamnuuca ah ayaa cid waliba wax kastoo la soo arkay in wax laga bartaa loo baahan yahay wasiiradda ciyaaraha puntland hodan siciid ayaa sidoo kale koobka guddoonsiisay gobolka nugaal dhammaan intii koobkan ka soo shaqaysay oo xiriirka kubadda cagta puntland ugu horreeyo guddigii anshaxa oo run ahaantii koobkan maamulaysay dhammaantood waxaan leeyahay hambalyo shaqo fiican oo wanaagsan baa soo qabateen shirkadda goolis oo run ahaantii markii ugu horraysay baaxadda intaa le koobka nagala qayb qaadatay aad baa ugu mahadinayaa waa mahadsantihiin waxaan rajaynaynaa insha allah biidnillahi kariim dhallinyarada iyo isboortiska sanadka maanta waa garab istaagteen dowladduna abaalkeeda waa idinka haysaa meel wanaagsan baad ka soo baxdeen run ahaantii isboortisku waa qaali waa wax aada u qarash badan garoommaa u baahannaha inaan dhisno ciyaaruhu inay joogto noqdaan baan rabnaa goolis iyo ganacsatada iyo shirkadaha kale oo reer puntland baa waxaa rabnaa dowladda inay garab istaagaan isboortiska iyo dhallinyaradana ay garab istaagaan goolisna waa uga mahad celinaynaa miidiyaha saxaafaddii runtii quruxda badnayd oo halkan muddada dheer adduunka gaarsiisay bilicdii koronkan ka socotay abaal gaar a idii haynaa waa mahadsan tihiin idinkoo dhammaan isku duuban warbaahinta puntland koobkan quruxdiisa idinkaa muujiyey dadka soomaaliyeed iyo ummadda reer puntland oo adduunka daafihiisa joogtay layf qurux badan oo kaliira iyo sawirro wanaagsan baa gaarsiinayseen waa idinka mahad celinaynaa abaalkeedana waa idii haynaa xamaasadda ciyaaraha ayaa guud ahaan maalmihii ugu dambeysay laga dareemayey guud ahaan magaalada garowe iyo gobollada kale oo si toos ahi ayaga ugala soconayay baraha bulshada kumanaan dadweyne ah ayaa garoonka ku sugnaa kuwaasoo kala taageerayay kooxihii is arkayey intii ay socotay ciyaarta nuux muuse birjeeb v o a garowe